wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in askari ka tirsan dowladda federaalk gaar ahaan ciidamada booliiska uu dil iyo dhaawac u geystay dad shacab ah oon waxba galabsan falkan ayaa waxauu si gaar ah kaga dhacay degmada xamar weyne oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada muqdisho waxa uu toogtay askari ah qof saarnaa mootobajaajta maraysay degmada xamar weyne isagoona dhaawac daran u geystay darawalkii mootada kaxaynayay dad goobjoogayaalaha ayaa sheegay in askariga uu si bareera dhaawaca u geystay darawalka mootada sidoo kalena dilay nin dhallinyaro ah oo saarnaa bajaajta xun oo foolxunaa ka dhacday in meedka la qaadi waayo dhaawici la qaadi waayo shan saac oo kaamila oona meeshaan ee yiileen askarigina oo ka cararay ilaa hadda in lasoo qabto in kalaata aan ma sheegi karo shan saac lix saac milateed lix saac waxaa keentaa leesinkaa keen xataa lama dhihin leesinka keen ma la dhihin horeya qoriga u qabtay baaskana horeya uu ka jeexaybo qorigay waaba soo socdeen saan qaabka marka u qabto hore xabadaha waa ka daateen hal qof waa ku dhimatay hal qofna waa ku dhaawacmeen dhaawacna waaba la qaadi waa muddo shan saac milateed meesha iska yiilow mootaalayda taraafika waa ku dhib qabtaa maalnay liid garaacdo maalnay ulka ku garaacdo iskugu tagaan maalinta maalintii u dambaysa waayo waaba midii baaska loogaga kacabo ma fahamtay aadaa meeshaan loogu dhibaataysan yahay mideeda kale qaasada horta xamarweyne waaba dhimataba meel aad iyo aad u dhimata waa sharafteeda ma fahamtay amni ma yaalo ilaahay kuuma samdarnaadee xagga oo amniga waa ka xunnahanay askarigaa daawacdoo dheer askarigan balkaal qofkaan dhaawaca u gurmo ninkeenaa dilee u qaba xataa wax u qabanaa malaadiga aflagaado lagugu daraa waa midda maanta aniga ahaan xataa igu dhacday taraafikaa dishay leesina lagu dilay anaka saanaanaa taraafika naftanoo keentay nishibiya naftanoo keentay oni taribina iska aadno aanorong aa mugafe mugafaanoorombo wanioo dhibtoone inaan dhimano aanooron badda aan ku dhimano magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa hargaa goostay oo meesha ugu sarraysay maraya dilaalka dhaacayo kufsiga dumarka muslimaadka ah mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa bulshada xamar ku dhaleecinaya inay ciidankooda u taag waayeen oo ay ka qaban waayeen dadka rayidka